horta aniga waxaan u shaqeeyaa dawladda qaranka maaragtay fikrad aan dawladda aan maaragtay oo aan soomaaliya aan qabin ma yeelan karin runtii waxaa way adag tahay muddada yartaa ee loo cayimay in maaragtay doorashooyinka ay ku dhacaan haddana waxaad moodaa in dawladdii iyo gobolladii ay maaragtay iska saareen mas-uuliyad dheer ah dheeraad ah ee hooshii si fiican u socoto way jirtaa dadka qaylinaya oo dhahay maaragtay waxyaa waxaan u aragnaa maaragtay waxaanan fiicneen laakiin waxaad moodaa maaragtay soomaaliya sidaad ka warqabtid wadankii jidad fiican ma laha magaalooyinka qaarkood oo dadka codeynaya laga soo qaadayo gobolada la keenayo way way way way adag tahay keenistooda meelo qaarkood diyaarad unbaa lagu tegi karaa aan baabuur ugu adkaaday markee jidkii waxaa dhici karta in maaragtay nimanka sida shabeellada hoose haddaad soo qaadid jidadkii dadka odayaasha oo maaragtay ama dadka doorashada loosoo xulay ay soo mari lahaayeen cabsi waxaa jirta in nimankii shabaab ah ay dhibaateeyaan sidaa darteed diyaarad unbaa lagu soo qaadi karaa marka logistic problem ayaa jiro oo oo runtii ay dawladdina ay ku dadaashay in aan ay arrintaa wax ka qabato haddana waxaan rajeynaynaa goor dhow in maaragtay doorashadii ay dhacdo
waa gartay dhinacyo kala duwan oo xataa ay ka mid yihiin dadka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta mucaaradka waxay muujinayaan inay walaac ka qabaan in mar kale xataa doorashada ay dib u dhacdo arrintaas ma qabtaa
horta runtii dadka oo hadda uu cararaya maaragtay madaxtinimada way qabi karaan consern saas oo kale laakiin aniga waxaan u arkaa maaragtay haddii mar la yiri bisha soddonkeeda octoober had sidaa ka warqabtid golaha maaragtay aqalka sare dadkii jaa arrintiisa way dhamaatay goboladan way kasoo dhamaatay aqalka hoosaa dhiman aqalka hoosna waxaan aan hubaa in ilaa iyo bisha octoober doorashadii ay dhammaan doonto waayahay aan usoo noqona marka qaaradda yurub saad la socotidba dad badan oo qaxoote iyo tahriib ayaa qaaradda aada ugu soo qulqulaya dad badan oo soomaali ayaa ka mid ah soomaali ayaa horey usii joogtay qaaradda yurub oo qaarkood aan sharciyo haysan qaarkood waxay ka cabanayaan in dib loogu celiyo soomaaliya si aan sharci ahayn arrintaas safaaradaadu maxay ka qabatay wallaahi horta waxaad ogaataa maaragtay arrintaas safaaradda hadda dimensionka ay arrintaa leedahay ballaca ay leedahay arrintaa arrin aada u culus waa arrin safaarad keligeed wax ka qaban karta maaha yurub oo dhan dad waxaa kusoo qulqulayo oo ajnabi ah oo ay u badan yihiin qaar soomaali ku jiro oo ay u badan yihiin siiriyaan soomaalida timaadayna runtii hadda soo galaysan dhibaatooyin culus ayay kala kulmaan qaar fara badan oo soomaaliya waxaa jiro muddo shan iyo toban labaatan sano ku dhawaad ah weli sii jooga oo aan sharci haysanin dowladaha waxaad moodaa hadda cabsi weyn baa soo gashay yurub yurub hadda waxaa waaye maaragtay waxyaabaha ugu weyn hadda ay culees saareysa wa siday uga hortagi laheyd qaxootiga soo qulqulaay marka dowlad kasto ama yurub ahaan ha u qaataan ama dowlad kasta gaar ahaan waxaad moodaa inay ka hor imaanayaan qaxooti inuu yimaado kuwa joogna inay kasii wadaanay rabaan marka taa wakti unbay qaadanaysaa moogye nimankan europeanka ah go-aan ay gaareen in wadankooda dad dad dad oo qaxooti fara badan oo soomaaliya kala imaan laakiin africa ka imaato inaysan runtii ay iska celiyaan
dowladda soomaaliya saad la socotidba siyaasadeedu waxay tahay inaan qof si qasaba lagu soo celin karin dalalka yurub qaarkoodna oo adigu aada mas-uulka ka tahay waxaa jira dad laga kaxeeyo oo soomaaliya la geeyo arrintaas soo laydikuma dhaliili karo
horta arrintaas nalaguma dhaliili karo waxaa nalagu dhaliili karin annaga maaha dadka fasaxay dadkaas inay meesha horta khasab lagu qaado waayo safaaradda ay iyada awood ay u leedahay inay hor istaagto maaragtay waddan yiri war ninkaa iima joogaayo hadda haddaan tusaale kasoo qaadano maaragtay nin ajnabi ah ama european hadduu soomaaliya dembi kasoo galo aan rabno inaan soo erino wax naga celinayo sharciyan sharciga adduunka naga celinayo male inkastoo meeshan ay jiraan xuquuqul insaan dadkan ay sheeganayaan dad maaragtay dhibaataysan dhibaato kasoo carar inay yihiin midda kale waxaa jira dadka hadda waxay u kala saarayaan europeanka dad kasoo cararay dagaal oo dhibaataysan dadka keliya hadday u haystaan oo dagaal kasoo carari dhibaataysan inay yihiin syriyan inta kale ay u arkaan dad qaxooti oo dhaqaalo soo doontay taa iyadana maaragtay wejigaa iyaga isagana wuxuu u baahan yahay in maaragtay si fiican loo fahmo tan kale marka dadka la celinayo waxaad leedahay waa dambiilayaal qaar dambiilayaalaa jiro iyaga celinaayan qaar waxaa jiro sharciga oo ka hor imaaday aansan weligood hadday sii joogaan aysan sharci helayn marka waxaa muhiim ah annaga runtii aan ku talinaa aan had waynoo sheegaan waxay yidhaahdaan war ninkan hadduu labaatan sano kale sii jooga ama qofkan hadduu labaatan sano kale ama soddon sano sii joogo wax sharci dambe uu helaayo male marka qaar iyagaa si suuq mugdi ku qaado oo aniga hadda aanan ka warar qabin laakiin annaga safaaradeen weli dad khasab ah lagu aan annaga amar ku bixinay ama annaga warqada aan siinay ay ay khasab ku baxaan ma hayno laakiin midaa ogaanaysa waxaad waxaad dhici doontaa muddo dhow in arrintaa khasabka ah ay sii badan doonto marka waxay ku xiran tahay dowladda soomaaliyeed iyo dowladaha maarata arrimaha khuseeya siday maaragtay go-aan u wada gaari lahaayeen waayo dadkii dowladdii go-aan hadday ku gaartid laguma khasbi karo soomaaliya khasab kuma laha in maarkiro dowlad shisheeye tirahdo shacbiga ihaay dadkii marka waa in nidaam lala yimaada la yidhaahda war nimankii hadda intaba waad ku masruufaysana war aada le hataa ugu yaraan dhowr koo bilood ay intay wadanka maaragtay ay ay kala qabsanaayeen wax unsiisiya marka haddaan la helin maaragtay is-afgarad labada dowlad soomaaliya iyo iyo iyo iyo iyo dowladahan yurubka ama ama dowladaha afrikaanka iyo dowladaha maaragtay yurubka haddaan la helin is-afgarad arrintaa qaxootiga meel xun bay sii galaysaa